waa mahadsan tahay maanta waxaa la filayaa in magaalada gaalkacyo uu soo gaaro madaxweynaha puntland cabdiweli kaas waxaan kaloo la filayaa in magaalada gaalkacyo uu soo gaaro haddii tahay baaqan madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guleed warar baa jiro sheegaya in madaxweynaha jubbaland uu imaan doono magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug si uu qeyb uga ahaado wadahadalada udhexeeya puntland iyo galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal lagu dhexmariyay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobol ma ma ra-iisul-wasaaraha soomaaliya qudhiisa iyo weliba argagaarka qaramada midoobey miyay imaan doonaan gaalkacyayna haa waa warar baa jee sheegaya in ra-iisul wasaare uu imaanayo sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed mudug uu imaanayo magaalada gaalkacyo si ay qeyb uga haadaan heshiiska dhex mari doona ee galmudug iyo marka way u badnaan doontaa in mas-uuliyiinta dhan halka hata ay soo gaaraan si loo xaliyo lana baajiyo dhiigga ku daadanaya magaalada gaalkacyo haa way u badan tahay waxay daba socotaa heshiiskii ay ku wada gaareen magaalada boosaaso xarunta gobolka bari oo uu garwadanka ahaa xogayaha uqaadata qaramada midoobay soomaaliya ee michael cliton